guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa shiiday dhikiya reedan dhisowka laamiga soobe oo muhiiman ee isku socodka bulshada caasimada islamarkaana ka burbureen ruubabkii xooganaa ee ku qubadiya magaalada munaasabada shiiday koobkii weliba gobro ku hayaya guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha degmada hodan ganacsatada odayaalka dhaqanka agaasimyaalka iyo qaybo shalgadiisan ee bulshada gudoomiyaha degmada hodan cali faxadle iyo ku warbiya muhiimada yeela shiida kookun iyo reedan dhisowka laamiga soobe ee bulshada ku noola magaalada muqdisho waxaan dhagax dhigayno waddadii soobe ood ogtihiin muhiimka siday ugu tahay bulshada waa ka mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka waa u mahad celinaynaa dhammaan maamulka gobolka banaadir waa u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa waddada soobe calaamad gooniya ayay tahay waa waddo muhiim u ah bulshada waad ogtihiin waddadan wixii ka dhacay waa meeshii wax ku dhaca waa garan weyne aad dhib badan uga dhacay waa meel isu socodka muhiim u ah waa meel ceeb u ahayd runtii inaan laga shaqayn waan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka garashadiisa sidaasoo kale waxaan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka inuu maanta halkan ka ballan qaaday in waddadii shaqaalaha la dhisi doono shacabka degmada hodan farxad gooniya u tahay waxaan u taagannaha waa maalinba inaan meel dhisno waxaan u taagannaha waa inaan shacabkeenna runtii gaadiidka iyo shacabka marinkooda in laga shaqeeyo waddadan ilaa c a d ilaa beder inta ka dhexaysa ayaa la dhisaa intaas inta ka dhexaysaa way baaba'day roobkii iyo cillado farsamo ayaa ka dhacay waxaan rajaynaynaa waddooyinka dadka inay waardiyeystaan waddooyinka uma oggolaa karno hadda ka bacdi in si macno daraa loo jaro si macno daraa haddii loo jaro waxaan ugu imaanaysaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mongaab ayaa sheegay weliban uuse ballan qaaday in canshuurta lagu qaado waa bulshada redlanka nagawa siyaalanku horumariya adeegyada aas-aasiga oo ku horeeyeen helowka dugsiyada walbarasho oo beeslaanga dib udhiska iyo dib u dayactirka waddada zoobe oo dhowr maalmood ka hor yacnii ay maaragtay burbur weyn soo gaaray roobabkii lixaad ka lahay magaaladan ka da'ay sida aan hore u ballan qaadnay annagoo fulihayno awaamirtii tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ah in shacabka magaalada mar walba lala garab taagnaado adeegyo dhinac kasta leh hadday aha leh dhinac waxbarasho dhinac caafimaad iyo dhinaca dibudhiska magaalada halkan sidaan hore u ballan qaadnay waxaan saakay dhagax dhignay dib u dayactirkii waddada zoobe isla waxaana rajaynayaa inay shaqadan bilaabatana shirkaddii waxaan ka rabnaa aan kula heshiinnay oo si wanaagsan oo sharaf leh oo taya leh na ay u dhisanta haddii ilaah yidhaahdo waddooyinka aan dhisi doonna ma noqon doonaan kuwa roob hal mar hadduu roob yimaado duduma oo burbura ma noqon doonaan insha allahu tacaala waddooyin marka horena laga soo heshiiyey la soo injineeray intay dhismaha socotana isha lagu hay doona haddii ilaah yidhaahdo dammaanad iyo waarantina leh oo annaga iyo shirkadda aan ku heshiino reedanisowka waddooyinku yaa muhiiman isku socodka dadka iyo baabuurta welibana sidoo kale la qorsheeya in dibaalandhisa waddooyinka oo waxyeelaha kudeertiya roobabkay ku qubdanga magaalada si lambedela waddooyinku burbursanga dadka nadiifaya u maranga